Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha gubashada ee ku yimaada suuqyada magaaladaasi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka Somaliland, laamaha amniga, shirkadaha bixiya adeegyada korontada, iyo ganacsatada suuqyada magaalada Hargeysa. Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland, Sheikh Maxamed Xaaji ayaa ka warramay ujeedka kulanka.
Waxaynu ku sugannahay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Jamhuuriyadda Somaliland halkaasoo ay isugu yimaadeen guddiyo kala duwan ujeeddada la isugu yimi oo ahayd in laga jawaabo oo laga hortago khatar labaad oo ka iman karta gubasho suuqa waaheen iyo suuqyadeenna kaleba taasoo ay baaq ka soo jeediyeen guddida ganacsatada ee xoogagaalka ahee suuqaa ku ganacsata aynu isugu yeedhnay dhammaan adraaftii iyo darafyadii ay khusaysay oo dhan halkan waxaa ku sugan guddiga heer qaran ee waaheen wasaaradda arrimaha gudaha iyo inta hoos timaadda booliiska damdamiska iyo gobolka waxayna la joogaa commishinkii tamarta waxaa kale oo ka soo qayb galay dowladda hoose uu hogaaminayo maayarka kana mid ah guddida heer qarane waaheen waxaa kale oo waxa weeyaan ka soo qayb galay shirkadaha leydhka bixiya ee sompower iyo telesom dhammaan waxa weeye waxa weeye intaa isugu timi waa intii ay si uun u khusaysay arrimaha aynu soo sheegnay sidaa daraaddeed waxa weeyaan runtii waxaa la ysla qaatay in loo kala saaro laba qaybood qayb dambe oo taladeeda dib wax looga qaban doono iyo qayb emergency ah waxaa la sameeyey guddi isku dhaf ah oo ka kooban dowladda hoose shirkadaha leydhka commishinka iyo waxa weeyaan damdamiska inay heegan ahaadaan guddigaas oo ah guddi heegana oo afar iyo labaatan saacadood heegan u ah wixii dabah ee iman kara inay ka hortagaan
kulanka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga hortagi lahaa gubashada ku yimaada suuqyada magaalada hargeysa